kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii cawayska washington oo habahan oo kale aad ka dhagaysataan laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijka cawayska washington waa mid ka mida barnaamijyada ugu xiisaha badan ee ka baxa v o a waxaana xiisaha gaarkaa u yeelay dadka soomaalida ee ka qayb gala haddii ay yihiin hal abuurada iyo suugaanleyda soomaalida iyo dhegaystayaasha mar kasta nala wadaaga sheekooyinka xiisaha leh ee iyaga iyo asxaabtooda la soo kulma haddaba barnaamijka caawa waxaan idinku hayaa sheekooyin aada u xiiso badan oo aan filayo inaad ka heli doontaan iyo weliba dareenka uu barnaamijku la wadaagayo dadkiisa oo muddo toddobaadaba kusoo jiray murugo iyo tacsi aynu ugu baroordiiqaynay dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho afar iyo tobankii bishan oktoobar waxaan idiin hayaa oo qeybta dambe ee barnaamijka aynu ku dhagaysan doonaa maansooyin iyo heeso abwaano badan oo soomaaliyeed oo heeso gabayo majaajilooyin iyo weliba murti ay leeyihiin aynu wax badan ku dhagaysanay barnaamijkan cawayska washington oo iyagu ii soo diray suugaan ay ugu baroordiiqayaan dadkii qaraxaasi ku waxyeeloobay intii wakhtigu inoo saamuxo ayaynu ka soo qaadan haddii alle ogolaado balse aynu ku hormarno dhinaca sheekooyinkan habeenkan caawa idiin hayo dalka kenya ayaa la sheegay in qoomiyadaha qaar haddii reerku gaajoodo ama busaaradsado oo uu ka boqo in cunto yaraani soo food saartay balse ay leeyihiin gabadh yar oo sideed jir ilaa sagaal jira la odhanayo reerkaasi barwaaqa u kaydsan maadaama uu gabadhaa yar ee u joogta ay siinayaan oday si ay inta gabadhaasi ka yaryar iyo guud ahaanba qoysku ay u helaan quud ay cunaan waa kan wariyaha v o wda yaasiin ciise wardheere oo inoo haya sheekadaasi waalidiinta deegaanka samburu ku dhaqanaya gabdhahooda oo da'doodu aada u yar tahay ku beddesha cunto iyo xoolo si markaasi abaaraha ay uga baxaan deegaanka samburu oo ka mida meelaha abaaruhu aadka ugu dhufteen waddanka kenya ayaa gabdhaha da'doodu ay sagaalka sano ka yar tahay u guuriya odayaal waayeela taasi oo ciriiri badan ay ku qabaan cuntada xoolaha iyo biyaha oo halkaasi aada ugu yar gabdhaha sagaal jirkaahi waxaa haatan ay noqdeen kuwa ay guursadaan odayaal waaweyn oo loogu beddesho dhaqaale lagu barbaariyo oo ay ku soo kabtaan carruurta da'yartaa ee gabdhahaasi la dhashay goobaha ay ka mid yihiin baragoy ilowt guranoti keleswa lemunga suyaan gilay bendera iyo bersaloy oo samburo waqooyigeeda ka tirsan ayaa wargeyska nation waxa uu xaqiijiyey inay aada usii kordhayso gabdhaha yaryar ee iskuulaadka ka saaqinaya ee da'da hore ku guursanaya sida uu sheegay mid macalimiinta ka mid oo la yidhaahdo simon lalalaki ayaa waxa uu sheegayaa in iskuulka ku yaala deegaanka keleswa oo ah dugsiyada farakutiriska ah ilaa iyo haatan lix gabdhood oo dhiganayay iskuulku ay isaga baxeen iyagoo loo guuriyey odayaal waaweyn oo waalidkood ay xoolo iyo cunto ku bedelanayaan kuwo kaleoo iskuulka dhiganayay oo u dhexeeya heerarka fasalka koowaad ilaa fasalka saddexaad oo lagu qiyaaso boqolkiiba lix iyo toddobaatan ardada iskuulkaasi dhigata ayaa la sheegayaa inay iyaguna ka hareen waxbarashada abaaraha halkaasi ka jira ayaa waalidiintu go-aankan ay qaateen sida uu sheegayay mister lalaki oo ka mida macalimiinta ku dhaqan koonfurta hoor oo ka mida samburu waa qiyaastii laba iyo soddon kilomitir meel u jirta tuuladaasi agaag yaasiin oo aad baad u mahadsan tahay food for work baan maqli jiree waa food for girl inan baad ku bedelanaysaa cunto si reerkaaga cunto u helo ayaad inantaada yar siinaysaa oday weynoo duqa waa hagaag waa carabo camal labaa la yidhi waa dhaqamada qaar ka mida qoomiyadaha degan dalkaasi kenya dabcan soomaaliduna kama maqnayna hablaha yareer odayaal waaweyn u guuriso intaa haddaynu sheekadaasi kusoo dhaafno intaynaan u gudbin sheekooyinka kale ee aan caawa idinku hayo caweyska waxaan idiin soo qabanayaa hees jacayla balse caawa aanu u sii daynayno ujeedo kale mid ka mida dhegaystayaasha aadka ugu xidhan barnaamijka caweyska washington ayaa maalintii jimcihii ee shalay iimail ii soo diray waxaanu ii sheegay inuu jeclaan lahaa inuu inala wadaago hees la yidhaahdo degmo oo uu qaado fanaanka la yidhaha najiib wadnakaabe wiilkaasi wuxuu yidhi heestaasi waxaan u hibeeyey walaalaha turkiga ee mar kastana garab taagan islamarkaana kaalin weyn ka qaatay dhaawicii dadkii halista badani ka soo gaadhay qaraxii muqdisho wiilkan oo magaciisa layidhaha maxamed axmed cali wuxuu intaasi ku daray in isaga oo t v daawanaya uu ka arkay dhaawicii oo diyaaraddii turkiga la saarayo islamarkaana ay maankiisa ku soo dhacday heestan oo ay erayadeeda ka mid yihiin digtoor rabbi ii diraay dareen laabtiiya ka shaba midii dejisee dhaydaay degmooy midan kula simaa miyay dunidaba jirtaa bal hadda heestaasi oo uu maxamed iigu soo diray iyadoo m b tria aynu wada dhagaysano
degmoy dumarkaba dhammaa midii aan durtay naftaydu ku dogsatiyo dabiibooga hadhayay digtoor rabbi ii diraay dareen laabtiyo ka shaba midii dejisii dhaydaay degmooy degmooy ciidan kula simaa miyay dunidaba jirtaaye digtoor rabbi ii diraay dareen laabtiyo ka shaba midii dejisii dhaydaay degmooy degmooy ciidan kula simaa miyay dunidaba jirtaaye haween doorkoodii markan ku helan dagu hankayga dujisi ilaah dembigaaga dhaaf dembigaaga ilaah dembigaaga dhaaf haween doorkoodii markan ku helan dagu hankayga dujisi ilaah dembigaaga dhaaf dembigaaga ilaah dembigaaga dhaaf runtii soomaalida xariir diin lagu dhalo ducada waalidkeed qabto mawluu iigu deqaye runtii soomaalida xariir diin lagu dhalo ducada waalidkeed qabto mawluu iigu deqaye mawluu iigu deqaye dadaalkaadii la gashiyo dulqaadkan kugu jeclo markaan kula soo darsay duriya duriyadii aan jantaay naftaydani dogsatay dadaalkaadii la gashiyo dulqaadkan kugu jeclo markaan kula soo darsay duriya duriyadii aan jantaay naftaydani dogsatay haween doorkoodii markan ku helan dagu hankayga dujisi ilaah dembigaaga dhaaf dembigaaga ilaah dembigaaga dhaaf haween doorkoodii markan ku helan dagu hankayga dujisi ilaah dembigaaga dhaaf dembigaaga
waa hagaag intaa haddii aynu heestaasi degmo iyo codka fanaanka najiib wadnakaabe aynu intaasi kaga nimaadnay weliba dookha maxamed axmed cali oo ka mida dhegaystayaasha barnaamijka caweyska washington oo uu sheegay inuu dadka iyo dowladda turkiga u hibeeyey heestaasi weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii caweyska washington haatan waxaa istuudiyaha igu weheliyaa walaalkay jaamac buulo jaamac oo ka tirsan bahda v o a ee washington jaamac muddo ayuu fasax ugu maqnaa dalka kanada oo aan odhan karo waa waddankiisa labaad ee uu ku noolaa muddo aada u dheer jaamac sheekooyin aada u xiiso badan ayuu kanada kusoo arkay oo uu jecel yahay inuu inala wadaago waxaa sheekooyinkaasi ugu horeysa casuumad loo fidiyey oo la siiyey gaxadhajo amaba bariiska inta gunta ku dhegta ee xagga ah jaamacow soo dhowow bal casuumadaasina noo faahfaaha sahra aad iyo aad baa umahadsan tahay waa dhowahay waxaa sida aad sheegtay kanada waa dalkayga labaad waxaan tegey oon isu maray saddex gobol oo ku yaala galbeedka dalkaasi waxaanan soo arkay waxyaabo badan laakiin laba arin baan rabaa dhegeystayaasha inaan la wadaago toddobaadkan haye
tan koowaad markii aad muddo adigoo maqnaa aad dalkii dib ugu noqotid oo aad dadkii aad booqato lagu casuumo dee geel baa la ysu qalaa inta badan soomaalida aad iyo aad iyo dee ari iyo digaag wixii la helayaba wixii la helayaba marka waxaan tagnay magaalo la yidhahdo vancouver oo ku yaala gobolka british columbia galbeedka canadana dhaca haye nin akhyaar oo magaaladaas degan baana soo dhoweeyey saddex qof baanu ahayn maqaayad bershiana ayuuna geeyey waan garta waa marka iiraaniyiin baa leh iiraaniyiin baa iska leh waan garta marka aad baana loo soo dhoweeyey ninka afar iyo toban sana uu magaaladu deganaa maqaayadda waa laga yaqaanay oo macmiil joogtaa aad baa loo salaamay markii aanu meesha soo galnay marka wuxuu u sheegay inaanu dalxiis nahay oo aan gobol kale ka nimid marka ayagoo raashin wado ayay noo keeneen maadaama martidoodii sharafta lahayd ee macaamiilka u ahayd ay marti kale la socoto hahe bal qiyaas raashinkaana lagu sooray ee intaan raashinkeennii aan dalbanayna loo keenin kusii sugana lagu yidhi wuxuu noqon doona marka waa raashin siaad hadalkaaga ka fahmay ixtiraam ahaan laydinku keeniyo soo dhoweyn oo weliba gaar idiin ahaa si gaara maadaama uu macabiil ka ahaa afar iyo toban sano maqaayaddaas si fiicanna ay isu yaqaaneen hahe ayaa martidiisa loo soorayey marka kursgeed kolley ma ahayn ay waxaana loo keenay eh, xagaal bariis xagaalkii xagaalkuna xagaal marka eh, waanu is eegnay saddexdeenni kale haye ninkii na marti qaaday ee maqaayadana keenay mooyaane haye saddexdeenni kale waan iskeen waanu is eegnay marka ninkii eh, adeegayey ee noo keenay baa wuxuu yidhi maadaama eh, marti culus kula marti socdo culus aad tihiin Mhm.
ninkan daraaddiin baan idinkugu keenay waan issharfaynaa mogta waan garta annagoo yaaban ayuu marka ninkii aan martida u ahayn eh, oo garaad la yidhaahdo wuxuu yidhi eh, arrintani waa caado ayay ka tahay dadkani haye oo xagaalka iyagu way isku sharfaan marka xagaalka haddaan dadkayna dhegaysanayo u jalciyo waxaad ula jeedaa bariiska marka la kariyo distida lagu kariyo bariiska oo dhan laga guro gaxaratada gunta ku dhegtaa gunta inta ku degta haddii ay bariis waa tahay, xaggii ah, gudaha ah, ee gudaha, maaragtay ah, bariiska oo dhan hadda waa laga shubtay waa laga shubtay haye marka dee dhankanana sahroy looma arko cunto waaba la aad daadiyaa iyo aad hahe iyaguna way nagu sharfayaan waan garta marka arintaasaa eh, muddo aniga la yaab ila ahayd oo aan dib u eegayo aan islahaa eh, dhaqamadu kala fogaa mugta dee markaa ma weydiiso ma tiri bariis kastood karisaan xaggiisa malaa aroosyadaaba loo diraa
malaa anagu dhakafaar baan ba kaga soo baxnay xilli aan wax weydiino Mhm.
maanan gaarinba waan ku yaabnay waan garta waxaa ii labeeyey ma ma cunteen horta intadan kaa dhaafin gaxaratadii ma cunteen eh, maxaanu ku daynaa haddii nalagu sharfay
waan garta Eh, dhadhamo kolay ku tahay kolley wax waa nugu tageen aad iyo aad marka eh, then waa waa laysku sharfay leen mugta de iminka haddaad mar labaad vancouver ku noqoto ma laga yaabaa inaad gaxaratadii dalbato ama xagaalkii maya maqaayaddaa dhinacay magaalada kaga taallaba waan iska eegi lahaa
waan garta marka isla vancouver ayaan eh, maalmo afar maalmood baan vancouver iyo nawaaxigeeda ku qaadanay haye marka arrin kale oo la yaab leh baan ku soo aragnay waan garta arrinta la yaab kale waxay ahayd magaalada bartamaheeda ee xaafad gas town la yidhaahdo Mhm.
ayaa oo faras magaalaha ah Mhm.
ayaa waxaa ku taalla saacad adduunka oo dhan looga yimaado oo in la daawado oo la isku sawiro oo qofka inuu saacaddaas soo arkay waxyaaba caddaynayo inuu magaaladaa tegey bay ka mid tahay ha inuu magaalada tagay bay ka mid tahay saacadda laftirkeeda inuu soo arkay dad badan baa magaalada taga oo aan saacadda soo arag marka qayb waxay ka tahay socdaalkaaga haddaad vancouver tagto waanaad saacadda isku waa dheraraysaa inaad saacaddaas kusoo dheraraysaa marka dad Haye.
badan oo isku sawiray iyo dad badan oo eh, wax ka qorqoranayaan kula kulanay waan garta Eh, inan naga mid ah dadka iyagii eh, socday saddexdeedii dalxiiska ahayd ayaa horey u ogaa saacadda iyo taariikhdeeda marka waanu tagnay annaguna dadkii isku sawirayay baan ka mid noqonay Mhm.
Eh, waaba igu sawirtii soomaaliya laga Aadi, sheegayay aadi.
maxaad is leedahay saacaddaasi saacadaha kale way kaga duwanaanaysaa de horta magaalo kastaa astaan bay leedahay oo imika haddaad tagtid baariis oonad birtaa dheer soo garab istaagin ama aad london tagto iyada lafteeda saacad bay caan ku tahay magaalada london oo dadka tago oo dham waa inay halkaa maraan magaalada istanbul oo kale bridge weyn oo caan ku tahay baa jira magaalada san francisco oo kale sidoo kale bridgeka bay la yidhaahdo ama golden beach ee bridge ee ku yaala marka maga- washington oo kale dee qofku washington d c yimaadeena qalkan capital hillka isku sawirini ansax maaha socdaalkiisii marka xun baan aan u qiyaasaya ama teginka vancouver eh. dee malaha waxun bay ka mid tahay taalooyinka caanka ah ee sida new york oo kale haddaad tagto aanad liberty maaragtay statuga aanad tegin ay wax kaa dhiman yihiin Dabcan.
Marka bal adigu taariikhday saacaddaasi leedahay noo gal jaamaco saacaddaasi horta waa eh, laba keliya ayaa nooceeda adduunka ka jira ma gebigaba gebigaba haye keligeed ayaana eh, meel ku taala oo la booqda waan gartay Eh, tii kale kolley way xagaysan tahay labaduba kanaday yaalaan marka labadii saacadood ee adduunka keligood yaalay labadiiba kanada labadiba kanaday mid waa la xareeyey si Mid waa la haddii tani xareeyey.
xumaato loogu dayaco tiro ha tanina en, eh, waa loo soo dalxiis tagaa oo Hay.
magaalada faras magaalaheeda vancouver bay ku taalaa saacadani waxay saacadaha kale kaga duwan tahay hahe Eh, korontana kuma shaqayso baterina kuma shaqayso sahraay he haddaa waxay ku shaqaysaa uumi waan gartaa marka xilli fiid ahaanu anagu tagnay saacadda eh, dadka yimid ee daawanaya qaarkood Mhm.
uumigayba isku yara kululeynayeen oo isku qandacinayeen oo way hoos taagnaayeen meel yaroo hoose oo uumigii qaar ka soo baxayo waan gartaa marka waxay saacaddani mucjiso u tahay oo saacadaha kale kaga duwanaatay hahe maadaama sada caadada ah ay saacaduhu koronto iyo bateri ku shaqeeyaan Mhm.
saacaddani waxay ku shaqaysaa uumi marka marka uumigaasi ma uumi dabiiciya oo deegaanka ka jira oo daadswaay loogu dhejiyey meesha mise uumi dabiiciya maahee waa uumi loogu loo sameeyo si saacaddan u shaqayso waa uumi loogu talagalay si saacadan u shaqayso Waay.
Eh, hoos ayaa waxaa kaga dhegan eh, meel yar oo biyo kululeynayso oo si uu uumiga u dhasho ooga soo baxo waan gartaa shan iyo toban daqiiqo kasta markii ay joogto Mhm.
eh, saacaddii dhawaaq bay sameynaysaa foori oo kale ah haye eh, qiiq badan bayna kor ka sii deynaysaa waan gartaa Eh, marka uumigaas ayaa saacaddaa ka shaqaysiinayo haye Eh, iyaguna way ku talagaleen oo saacadda iyo dhulka meesha ka haysa inta u dhaxayso waa muraayad sidii saacaddii ay u shaqaynaysay Mhm.
oo muuqaal ah wakhtigu siduu u soconayo ayaa meesha ku yaallo marka lix toddobo eh, waxaa yaallo bir oo yar oo wareegsan oo daqiiqadihiiba bir ayaa soo dhacayso mid kale ayaa la kor loo qaadayaa Eh, marka waxaa wado oo meel cidlaa kuma soo dhacaysee waxaa wada silsilad oo marba meel bay tegaysaa marka midna kor bay u socotaa eh, lixna hoos ayay u socdaan waan gartay marka wax waa saacadeenan caadigay la socotaa ee saacaddaasi maaha saacad iska wareegaysa khaligeeda mayo waa saacaddeena caadiga la socotaa waad ka eegan kartaa waqtiga haddaad meesha tagto xilligaad joogto waad fahmaysaa xilliga kanado waqt- saacadaha waqtiga kanado kala duwan oo aad garanayso markii eh, pacific timeka la fiirinayo xilliga dhinaca pacifiga hahe ayaa ayay la socotaa magaalada vancouver bay la socotaa Waa.
waa saacad caadi oo shaqaynayso waan garta jaamacow waxaan is weydiinayaa saacaddaasi taariikhda ka dambeysa maxay tahay maxaa meesha loogu dhejiyey En, taariikhda horta ugu weyn oo ka dambeysa waxaa weeye sida goonida ay u shaqaynayso laakiin midda labaad ee garab taalo oo su-aal saxa saaraay meesha ku jirtaa ha eh, waxaa weeye waxaa ku deeqay eh, shacabka reer vancouver oo dhaqaalihii saacaddaa ku baxay bixiyey imisadii kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo toddobadii waa hagaag sidan haddaba horeba idinku sheegay qaybtii hal abuurka iyo heesaaga ee aynu ku maqli jirnay heesaha dabacsan kuwa majaajilada ama maadda ah caawa waxaan idinku bedelayaa heesaha ay fanaaniintu noo soo direen ee ay ku muujinayaan siday uga xun yihiin dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay qaraxii muqdisho aan ku hormaro fanaaniinta xidigaha geeska oo uu guddoomiyahooga xasan dhuxul absaalax uu ii soo diray maanso kadibna hees laga dhigay oo baroordiiqah xamar dhaxalumay helin dikorkeeda lagu qubo
xamar dhaxal umay helin umay helin in dadkeeda lagu dhibo
dadkeeda lagu dhibo xamar dhaxalumay helin dikorkeeda lagu qubo
xamar dhaxal umay helin umay helin in dadkeeda lagu dhibo
dadkeeda lagu dhibo
xamar dhaxal umay helin umay helin in dhexdeeda lagu dilo dhallaankiyo tuqaytida dhallaankiyo tuqaytida
xamar dhaxal umay helin umay helin in dhexdeeda lagu dilo dhallaankiyo tuqaytida dhallaankiyo tuqaytida xamar dhaxal umay helin geeri joogtayo dhagar xamar dhaxal dhaxal umay helin geeri joogtayo dhagar xamar xamar dhaxal xamar umay helin hadba qarax dhacaayo dhiiladiyo waxyeelada dhiiladiyo waxyeelada dhiiladiyo waxyeelada
xamar dhaxal umay helin geeri joogtayo dhagar xamar dhaxal dhaxal umay helin geeri joogtayo dhagar xamar xamar dhaxal xamar umay helin hadba qarax dhacaayo dhiiladiyo waxyeelada dhiiladiyo waxyeelada dhiiladiyo waxyeelada xamar dhaxal xamar dhaxal umay helin ruwagiyo dad qaladsada misna xidhan dhar caadiya soomaaliye misna xidhan dhar caadiya xamar dhaxal xamar dhaxal umay helin ruwagiyo dad qaladsada misna xidhan dhar caadiya soomaaliye misna xidhan dhar caadiya intii iyo gabagabadii barnaamijka ayaynu kusii dhownahay ee fanaaniinta magaalada muqdisho ayaa iyaguna hees ay ku dhiiri gelinayaan dadka shacbiga ah ee maalin walba iyagoon waxba galabsan lagu leynayo magaalada caasimadda ah ee muqdisho heestan ayaan ka helay baraha bulshadu ay ku xidhiidho guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan intaasi ayaan ku soo afmeerayaa intaynu toddobaadka dambe kulmaynana waa sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
nacabka nacabka maatada
شعبك نعبك ما تناوع قلبك ويلكودا ورايا نعبك نعبك ما تناوع قلبك نعبك نعبك ما تناوع قلبك ويلكودا ورايا قريب ولقى قريب ورا ورا شاد عنيا قريب ولقى قريب ورما فوق دعايا وعديتك مداركي وعديتك مداركي قريب ولقاها قريب ورا وتشاد عنيا قريب ولقاها قريب ورما فوق دعايا وعديتك مداركي وعديتك مداركي